bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin والslaaةu وaلslاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm اllahuma wfiqna min alaqwali واlأcmaal lima تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda soddonaad ee suuratu aali cimraan waxaanu ku joogaa aayadda koob iyo lixdanaad allah waxa uu ihi subxaanah yowma tajidu kullu nafsi maa camilat min khayri muxdaraa wamaa camilat min suuءi tawaddu low ana baynaha wa baynahu amada baciida wayuxadirukum allahu nafsah wallahu ra'uuf bilcibaad fii hadihi alaayaat waxaa ku sugan altakhwiifu biyowmi alqiyaamah wa wujubu اlisticdaadi lah cabsigelinta laysku cabsigelinayo maalinta qiyaamee inaga dambaysa iyo inay waajib tahay in maalinkaa loo diyaargaroobo oo allah aayaddan waxa uu ku tilmaamay maalinkaas naf walba waxay tabcatay oo xaadiroo goobjooga inay arki doonto kol haddii camalkaagii kaa horreeyo oo lagula kulmin doono maantay dow tahay inaad dadaasho aada waxa weeyaan sahay qaadato waxaa kaloo aayaadkan ku sugan calaamatu maxabbati illaahi mutaabacatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam jacaylka alle uu addoommadiisa jecel yahay iyaguna ay jecel yihiin calaamada iyo astaanta lagu garanayaa waa raacitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ruuxu kor iyo kalba inuu rasuulka ka raaco ayaa astaan u ah in jacaylka ilaahay uu jecel yahay ay ka dhab tahay oo dhalanteed iyo beeniya hawo aanay ahayn qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qisatu istifaa'i bacdi alambiyaa wa qisati maryama wa zakariya qisada alla uu kaga warramaayo doorashada uu doortay ambiyadiisa iyo rusushii rabbi uu soo diray iyo qisadii maryama iyo zakariya ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin duriyatan bacduha min bacdin wallahu samiicun caliim id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxarara ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qisatu istifaa'i maryama wa tabshiiriha biibniha ciisa wa bacdi mucjizaatih qisada in ilaahay tabaaraka wa tacaala maryamo uu doortay iyo inuu ku arsaaqay inakeedii ciisa bnu maryam iyo mucjizaadkii ilaahay ku karaameeyey nebi ciise wax ka mid ah waid qaalat almalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha astafaaki wataharaki wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin ilaa laga gaadhayo aayaadka tilmaamaya ilaahay inuu ugu bushaariye ciisa bnu maryam id qaalat almalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasiixu ciisa bnu maryama wajiihan fi dunya waalaakhirah wa min almuqarabiin mucjizaadkii ciise wax ka midana ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkaas ayaa uu ku tilmaamay waxaa kaloo ku sugan aayaadkan mowqifu alxawaariyiina wa nasrihim liciisa bni maryam xawaariyiintii oo asxaabtii nebi ciise ee gaarka ahaa mowqifkay ka qaateen ciise iyo siday ugu hiiliyeenee garab iyo gaashaanba ay ugu noqdeen falamaa axasa ciisa minhum alkufra qaala man ansaarii ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llahi aamanna billahi washhad bianna muslimuun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay makru lyahuudi biciisa calayhi asalaam wa rafci ciisa ila allah inay waxa weeyaan makriyeen kuwii waxa weeyaan nasaarada ahaa inay makri ku sameeyeen ciise oo dilkiisa ay dooneen ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu rafciyo xaggiisa uu u kor yeelay markaa shirqool bay ku sameeyeen oo dilkiisa ayay dooneen laakiin dhagartay u dhigeen mid ka daran ayaa alla u dhigay subxaanah wa makaruu wa makara allaahu wallaahu khayru lmaakiriin way shirqooleen nebi ciise iyagoo dilkiisa doonaya iyana ilaahay baa shirqoolay cid wax shirqoosho ama dhagar dhigtana allah ugu khayr badan subxaanahu wa tacaala ilaahay waxa uu tilmaamay ciise inaanay dilin ee uu kor yeelay isagoo nool oo aakhiru zamaanka uu soo degi doono si uu dadka ugu kala xukumo shariicadii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam id qaala allahu yaa ciisa innii mutawafiika waraaficuka ilay wmطahiruka min aladiina kafaruu wajacilu aladiina اtabacuuka fowqa aladiina kafaruu ilaa ywmi اlqiyaamah ilaa aakhiri اlaayaat waxaa kaloo aayaadka ku sugan alraddu calaa man ankara bashariyata ciisa waxaa la inkiray oo la radiyey kuwii diidanaa ciise inuu yahay bashar ama addoon alleh ee martabada uluuhiyada ama ilaahnimadaba gaadhsiiyey iyadoo la dareensiinayo ciise inuu yahay un cabdu min cibaadi illaah nicmada nebinimada loogu nicmeeyey in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu mathala libani israa'iil ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadam khalaqahu min turaab huma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin ugu dambaynta waxaa aayaadkaa u dambeeya alla uu ku tilmaamay mashruuciyat almubaahalati cinda alcanaadi bacda wuduuxi alxaq waxa mubaahalada loo yaqaano oo in inta bannaan ciddaa laysugula baxo layshabaaro si qolada xaqdarrada iyo baadilka ku socota loo halaago arrintaa mubaahaladu inay sharci tahay la jideeyey oo bannaan waa marka inta xaqii dadka loo caddeeyo ay ku cariigsadaan ee canaad iyo madaxadeyg ay kala hor yimaadaan waxaa bannaan in mubaahalo loo soo bandhigo bannaanka in layskula baxo si kuwa beenta sheegayaa u halaagsamaan faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa'aka min alcilmi faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum huma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin allah waxau ihi subxaanah yowma tajidu kullu nafsin wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta tajidu ay helayso kullu nafsin naf walba maa camilat waxay samaysay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid la soo xaadiriyo goobjoog ah wamaa camilat waa jumlo istinaafiyo oo la bilaabanayo oo maadu waa mubtada khabarkuna jumlada tawadu ayuu dhacayaa macnuhuna waxa weeye wamaa kii camilat ay camilathu ay samayso naftu oo min suu'in xumaanana tawaddu waxay jeclaanaysaa naftu low anna baynahaa haddii iyada iyo wa baynahu yacni camalkaa xun dhexdooda uu ahaan lahaa amadan wakhti baciida oo fog yacni wixii xumaan ay samaysay naftu waxay tamaniyaysaa oy jeclaanaysaa in iyada iyo xumaantaa ay samaysay wakhti dheer uu u dhexayn lahaa oo aan ugu dhowaadeen maxaa kuu soo dhoweeyey ayaa naftu ay is odhanaysaa ama amadanta waa bimacna almasaafa oo cibaarada khaasinku waxa uu cabirayaa ay makaanan baciidan kamaa fi lmashriqi waalmaqrib waxay jeclaanaysaa iyada iyo camalka xun inuu u dhaxayn lahaa masaafo fog sida bari iyo galbeed inta u dhaxaysa maxaa kuu soo dhoweeyey odhanaysaa marka amada yacni zamaanan baciidan aw makaanan baciida waxay doonaysaa oy jeclaanaysaa wakhti dheer inuu u dhaxayn lahaa ama masaafo fog inay u dhaxayn lahayd oonay isku dhowaadeen wakhti ahaan iyo makaan ahaan midna wamaa camilat ay wamaa camilathu waxa ay naftu samayso min suu'in xumaan ah tawaddu waxay jeclaanaysaa hiya naftii low anna baynahaa haddii iyada iyo wa baynahu camalkaa xun uu u dhaxayn lahaa amadaa wakhti ama meel baciida fog yacnii wakhti ama masaafo fog inay u dhaxayn lahayd baa ay jeclaanaysaa wa yuxadirukum allah ilaahay waxa uu idinka digayaa nafsahu naftiisa ay cisyaana nafsih macnaha naftiisa inaa caasidaan oo dabeed idin ciqaabo ayaa alla idinka digayaa oo idin diidayaa wallaahu allana ra'uufun waa kii u tudhis badan bilcibaadi addoommada qul waxaad tidhaha nebi muxamedow in kuntum haddaa ahaateen tuxibbuuna kuwa jecel allaha alle jecel fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum wuu idin jeclaane bimacnaa in ittabactumuunii haddii aad i raacdaan dee yuxbibkum wuu idin jeclaani allaahu alle waa idin jeclaanayaa wayakfir waanu idiin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembiyadiinna wallaahu allana gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariisanaya selafku waxay odhan jireen haadihi aayatu lmixna aayaddani waa aayaddii imtixaanka lagaga qaadee lagu jarribay kuwii ku andacooday alle inay jecel yihiin oo xasanulbasri waxau ihi calayhi raxmat ullah iddacaa qowmun maxabbata allah fabtalaahum allahu bi haadihi alaaya dad baa waxay sheegteen oo ku andacoodeen allaanu jecel lahay dabeed ilaahay wuxuu ku imtixaamay aayaddan oo imtixaanku waa maxay waxa weeyi waxa lagu yidhi haddaa alle jeceshihiin oo idinka dhab tahoonay dheeldheel ahayn waxaad ku tidhaa nebi muxamedow anaa alla isoo diree isoo raaca markaasaa alla idin jeclaanayaa marka maxabbadaad alle jeceshihiin waxaa calaamad iyo astaan lagu aqoonsado u ah in rasuulka la raaco raacidda aad rasuulka raacaysana waa caam oo qalban wa qaalaban qowlan wa ficlan wa ictiqaadan wa niyatan kor iyo kalba waa inaad rasuulka ka raacdo oo waxaad ku hadlayso iyo camalkaad samaynayso iyo waxaad ictiqaadinayso sidaad u labisanayso sidaad u soconayso noloshaada oo dhan waa inaad waafajiso hadyigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa khayru lhadyi hadyu muxamed oo intaan caqiidadaada iyo qalbigaaga waxa ku qarsoonba aan la arag ama aan la dareemin korkaaga iyo muuqaalkaaga waa inay ka muuqato sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo ruuxa muuminka ah waa waajib an yakuuna mustaqiiman mustaqiiman calaa hadyi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama daahiran wa baatina kor iyo hoosba inuu ugu toosnaado sunnada waajib bay ku tahay maaha baatinka oo keliya bal daahirkaaga iyo malbaskaaga iyo hugaaga iyo hoygaaga iyo dhaqankaaga oo dhan waa inuu waafaqsan yahay kii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo ballan qaaday hadday rasuulka raacaan waxay ku andacoonayeen wax ka sarreeya iyagu waxay ku andacoonayeen allaanu jecellahay inayse alle iyagu jecel yihiin waxa ka sarreeya iyaga alle inuu jecel yahay yuxbibkum allah allah inuu jeclaadona waxay ku helayaan mutaabacata rasuuli rasuulkiisa inay raacaan oo selafku waxay yidhahdeen laysa shanu an tuxib inama shanu kullu shani an tuxab arrinka muhiimkii maaha adu inaad wax jeclaatoo tidhaa anaa alla jecel balse muhiimka iyo goboda iyo gebagabada ugu muhiimsani waxa weeyi an tuxabba adiga in lagu jeclaado ood noqoto maxbuuban cinda allaahi subxaanah in allah ku jeclaadana waxaad ku helaysaa mutaabacada rasuulkiisa tacsi ilaaha wa anta tascumu xubbahu hada lacamrii fi lqiyaasi badiicu low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu yutiicu waa kii shaacirkaasiba abyaaddaa xikmadda badan ku cabiraya ee ku tilmaamayey haddii jacaylkaagu run yahay ka aad jeceshahay waad addeecasaa oo caasii maysid kana hor iman maysid idan calaamatu lmaxaba wa mutaabacatu rasuul low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun amwaala qowmin wa dimaa'ahum walaakina albayinata cala almuddaci walyamiin calaa man ankar haddii nin walba wuxuu sheegta layska siinayo dee rag baa dadka dhiiggoodiiyo xoolahooda ku andacoon lahay oo farta laga saari lahaa ha yeeshee qofka wax ku andacoonaya caddayn baa laga rabaa iyo markhaati qofka wax diidan qofka wax diidan ee dafirayana waxaa matluubku uu yahay dee dhaar ayaa ku waajibaysa marka culimmadu waxay yidhaahdaan bayinada dacaawida iyo waxa lagu andacoonayo layska dalbanayaa maaha un dee xuquuqda maaliga iyo dhiigga iyo dadka dhexdooda waxa dhaco keliya ma aha balse qofku wax kastuu sheegto hadday caqiide tahay hadday camal tahay hadday iimaan tahay wax kastuu qofku sheegto waxaa laleeyahay caddayso markhaati keen marka maanta maxabbatullah ruuxa sheegta dee caddaynteedu waa mutaabacatu rasuul haddaad raacdana waa runtaa haddaanad raacinna waa beentaa waxa kala saaraya waa un intaa bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ruux walbana naftiisa isagaa xoggaal u ah allah waxau ihi qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kuntum haddii aad ahaateen tuxibuuna kuwa jecel allaha alle fattabicuuni aniga isoo raaca oo maxaa helaysaan haddaa isoo raacdaan yuxbibkum allaahu ilaahay waa idin jeclaanayaa wayakfir waana idin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembiyadiinna wallaahu allana gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista qul waxaad tidhaha nebi moxamedow atiicu allaaha ilaahay ateeca iyo warasuula rasuulka fain tawallow hadday jeedsadaan markaa khiyaab haddii laga dhigo waxaa laga riday can rudbati alkhitaab oo khiyaab baa la cabbiray wax maqan oo laga warramayo oo waa iltifaatun min alkhitaabi ila alghayba haddii khitaabka lagu daayana waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii ta'ood mid baa ka maqan oo macnuhu waxa weeyi fain tawallow ay fain tatawallow haddii aad jeedsataan kuwan lala hadlayo fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah taasina waxa weeyi waa waa wadcu daahiri mowdica almudmar oo waa litasjiili alkufri calayhim gaalnimada korkooda lagu qorayaa sidaasa halkii damiirka daahirka loo dhigay allah waxau idhi ina allaha alle istafaa waa doortay aadama nebi aadam ayaa uu doortay wa nuuxa iyo nebi nuux ayaa uu doortay wa aala ibraahiima iyo ree ibraahim ayuu doortay wa aala cimraana iyo ree cimraan oo cala alcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay duriyatan ka bedel aadam ama nuux ama aalu ibraahiima wa aalu cimraan oo duriyatan tafiir baa alla u doortay tafiirta oo bacduhaa barhkeed min bacdin barhka kale ka ahaatay oo waa tafiir ambiyo ah oo isdhashay oo kala tafiiran oo barhkoodba barhka kale uu ka soo jeedo ayaa alla u doortay wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan ilaahay waxa uu tilmaamay subxaanah inuu ambiyadaa doortay aadam iyo nuux oo aadam waa abulbashar waaba kii laga tafiirnaa nuuxna waxaa la yidhaha waa abulbashar athaani waa aabbihii basharkee labaad oo dee markii wakhtigiisa ummadda la qarqiyey dadkii oo dhammi way tafiir go-een durriyaddii nuux mooyaane wajacalnaa durriyatahu hum lbaaqiin marka yacni wakhtigaa dabadeed ummaddu wixii noolaaday ilaa yowmina haada waa intii fii sulbi nuux ama awlaadiisa ka tafiirantay uun marka abulbashar ithaani baa la yidhaha waa labada aabbo ee laga soo jeedo aadam iyo nuux ibraahiimna waa abul ambiyaa oo ambiyada isaga dabadii ambiyo oo dhan isagay sii marayaan oo ku abtirsanayaan saasaa loo yidhi aalu yacni ibraahiim abul ambiyaa wa aala ibraahiima wa aala cimraana ree ibraahiim iyo ree cimraan haddii la yidhaahdo waxay koobsanaysaa aalu ibraahiim iyo tafiirtiisii de isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub ilaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo reer banu israa'iil waxay ka soo jeedaan yacquub carabtuna oo nebi moxamed ka mid ahaana ismaaciil oo ibnu ibraahiim ah marka xataa nebi moxamed ayaa soo gelaya markaa cidda ka tafiiran ibraahiim waa marka la yidhaha aalu ibraahiim aalu cimraanana waxaa soo gelaya maryama iyo inakeedii ciisa bnu maryam culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ee waxaa looga jeedaa aala ibraahiima wa aala cimraana ey ibraahiima wa cimraana oo mararka qaarkood aalka waxaa la idlaaqaa iyadoo shayga laftiisa loo jeedo aalka ama atbaacda ama ehelkaba aan loo jeedin oo ibraahiim iyo cimraan baa dadka laga doortay in weeyaan muraadku waana sida jalaaleynku uu soo qadarayo o wuxuu odhanayaa wa aala ibraahiima wa aala cimraana yacnii anfusahumaa cala alcaalamiina nufuustoodii ama laftoodii baa caalamiinta laga doortay oo bijacli alambiyaai min naslihim buu odhanayaa waayo ambiyada tafiirtooda ka soo baxday oo laga doortay durriyatan haddii la yidhaah aadam baa laga bedelayaa iyo nuux iyagaaba laga tafiiran yahe sidee iyaga tafiir iyo ubad loogu tilmaamay ilan waaba asalkii laga soo jeeday durriyada yutlaqu cala alaabaa'i kamaa yutlaqu cala alabnaa durriyadaa sida abnaada iyo ubadka loogu tilmaamo ayaa aabbayaasha laga soo jeedana lagu tilmaamaa durriya wa aayatu lahum annaa xamalnaa durriyatahum fi lfulki lmashxuun durriyatahum waxaa loo jeedaa aabbayaashay ka soo jeedeen baa doonta lagu badbaadiyey ee maaha tafiirtii waa alaabbaa marka waxaa lagu idlaaqaa durriyada cala alaabbaa sida abnaada loogu idlaaqo ama duriyatan bacduhaa min bacdin waxaa laga soo reebayaa aalu ibraahiima wa aalu cimraan waxaana loo jeedaa awlaaddoodii ambiyada rabbi uu ka dhigay ee ka tafiirmay iyaga ina allaha alla istafaa waa doortay aadama nebi aadam iyo wa nuuxa nuux ayaa uu doortay dee nebinimo iyo derajadaa ayaa lagu doortay wa aala ibraahiima ibraahiim iyo wa aala cimraana cimraanna waa doortay ama ibraahim iyo cimraan iyo aalkoodii iyo ehelkoodiina waa doortay waa tafiirtii iyaga ka beernaaye ee ambiyada noqday calaalcaalamiina caalamiinta ayaa rabbi ka doortay durriyatan tafiir baa alla doortay aadame iyo nuuxan ama aala ibraahiima wa aala cimraan ka bedel ama duriyatan xaal ay yihiin tafiir bacduhaa barhkood min bacdin barhka kale ka ahaadeen oo tafiir ambiye ah oo isdhalay wallaahu allana samiicun waa kii maqal badanee caliimun ogaal badan wadkur xus nabi maxamedow id waagii qaaladay tidhi imra'atu cimraana cimraan haweenaydiisii ay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waan nadray oo laka ay liajlika adiga dartaa ayaan ugu nadray maa shayga fii batnii calooshayda dhexdeeda ku sugan ilmaha aan sidaan xambaarsanahay adiga dartaa baan u nadray inuu beydkaaga barakaysanee beytulmaqdis uu u adeego oo halkaa uu waxa weeyaan mid loo gaar yeelay noqda yacni taasaan u gaar yeelo waqaf waxaan kaga dhigay beydkaaga muqadaska ah waxay tidhi imra'atu cimraan rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu nadartu waan nadray oo laka liajlika adiga dartaa baan u nadray oo maa fii batnii calooshayda waxa ku sugan iyo ilmaha aan sido adiga dartaa baan u nadray oo waxaan ku waqfiyey beytulmaqdis inuu u gaar noqdon shaqo kale loo dirin muxararan xaal uu yahay mid la xoreeye ilmaha aan caloosha ku sidaa oo shaqo adduunyoo dhan laga xoreeyo loo badhax tiray inuu adeego beytka ilaah iyo beytulmaqdis ee xurmada iyo tahaarada leh ee fataqabal iga aqbal allahayow minii aniga iga aqbal ilmaha adiga aan kuu nadray inuu beytkaaga u adeego oo halkaa loo gaar yeelo oo uu ku xidhnaado waayo innaka adigu allahayow anta adigu assamiicu ka maqalka badan baa tahay ay samaaca qabuulin wa ijaaba ka baryadiiyo ducada aqbalaatae allahu iga aqbal oo samaacu caamna wuu noqdaa waa idraaku lmasmuucaat wax alla wixii la maqlo dee in la maqlayo waa maqal caama kaas midna waa samaac iyo maqal khaas ahoo waa ka bimacna alqabuuli waalijaaba samica allaahu liman xamidahu oo kale marka innaka adigu anta adigu assamiicu allaha maqalka badan baa tee baryada addoommadiisa ajiiba alcaliimi oo ogaalka badan falamaa wadacathaa falamaa wadacat markay dhigtay imra'atu cimraan haa naftii ay caloosha ku siday markay dhigtay umushay qaalad waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa naftaan siday waan dhigay unsaa xaal ay dhadig tahay macnaha dee waxay meesha ku waday inan inay waddo oo way cudurdaaranaysaa waxay leedahay ilaahayow waxaan u mulay inan halkaan inanka ka eegayay inan baan dhalay wallaahu ilaahayna aclamu isagaa u ogaal badan bimaa wadacad waxay dhigtay ama ay umushayna ilaah baa u ogaal badan waxay tidhi markaa imra'atu cimraan walaysa dakaru kal unhaa markaa hadalka imra'atu cimraan ee laga xikaayoonayaa wuxuu isugu xidhan yahay rabbi innii wadactuhaa unhaa walaysa dakaru kal unhaa laakiin wallaahu aclamu bimaa wadacat waa jumlatun muctarida waa jumlo soo kala dhex gashay oo waxay ilaahay ku leedahay iyadoo u cudurdaaranaysa inan baan dhalay iyadoo ilaahay uga ogaal badan yahay ilaa isagaaba uurkeeda ku abuuree marka waxay tidhi innii wadactuhaa unhaa allahayow waxaan dhigay oon umulay xaal ay tahay dhadig wallaahu allana aclamu isagaaba uga ogaal badan bimaa wadacad waxay dhigtay ama ay umushaye waxay tidhi hadalka iyadoo sii wada walaysa dakaru labkuna la mid maaha kal unhaa dhadiga oo kale oo inan wuxuu qaban lahaa dee inani qaban mayso way cudurdaaranaysaa wa innii anigu allahayow bay tidhi samaytuhaa waxaan ku magacaabay inataa maryama maryamaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa maryamo waan magangelinayaa oo bika adigaan ku magangelinayaa iyada iyo wa durriyatahaa tafiirteeda ay dhashaba adaan ku magangelinayaa allahayow oo min ashaytaani shaydaanka ayaan kaa magangelinayaa min ashaytaani shaydaankaan kaa magangelinayaa dhagartiisa iyo dhibkiisa shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey adiga ayaan magan kaaga dhigay maryamo iyo waxay dhashaba fataqabbalahaa maryamo waa aqbalay rabbuhaa rabbigeed biqabuulin aqbalid xasanin oo wanaagsan maryama oo hooyadeed u waqfiday beytulmaqdis inay u adeegto rabbigeed waa ka aqbalay oo iyadoo shaqadaasoo kale markii hore dee inan ama raguuni uu qaban lahaa iyadoo inana ayaa alla haddana ka aqbalay wa ambatahaa waanu barbaariyey maryama rabbigeed nabaatan barbaarin oo xasana wanaagsan oo dadku inaanay ku korin oonay ku taabagelin oonay ku barbaarin ayay iyadu ku barbaartay oo halka dadku wakhti dheer ay soo marayaan deg deg bay u taabagasho ilaahay u taamyeelay arrinkeeda wa kafalahaa wa kafala waxa uu kafaalo qaadsiiyey huwa rabbi haa maryamo zakariya zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyey oo macnaha uu ka yeelay mid kafaalo qaadanaya oo marka kafala la shado fa'da laba mafcuul bay qaadanaysaa oo damiirka mustatirka ee faacilku alluu u noqonayaa mafcuulka hore haana maryama mafcuulu haaniguna waa zakariye oo kii kafaalo qaatay ah haddii fa'da la fudaydiyo qirada kale oo wakafalahaa la yidhaahdana waxa weeyaan waa hal waxa weeye waa hal mafcuuluuno haa oo maryama mafcuulka ah zakariyana waa faacilka oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa wakafalahaa maryama waxaa kafaalo qaatoo xilkeeda la wareegay zakariya zakariya ayaa kafaalo qaatay kullamaa dakhala zakariyana markaa habaryarteed buu qabay oo waxa weeyaan dee maryamo iyo yaxyowina zakariya habar wadaag ahaa kullamaa dakhala mar kastuu zakariya usoo galo calayhaa maryama kullamaa dakhala mar kastuu usoo galo calayhaa maryamo zakariya zakariya uu ugu soo galo almixraaba meeshii ay ilaahay ku caabudaysee gaarka ahayd mixraabku waa maxallu muxaarabati shaydaan waa halka shaydaanka lagula dagaalamo ilaahayna lagu caabudo cibaadadana loo gaar yeelay waxaana la yidhaha waa ashrafu makaanin filbeyd oo waa meesha guriga ugu mudan waana meel sare oo khalwada iyo cibaadada gaarka ah qofka ugu talagalay marka mixraabku qolkeeda ama meesha gaarkee ay ku cibaadaysanaysay maryamo weeyaan mixraabku ee kan innaku aynu u naqaanay masaajidada la gale looma jeede eh waa qol ama meel gaara oo cibaado loogu talagalay oo weliba meel sare ah sida haaliban marka kullamaa dakhala mar kastuu usoo galo calayhaa maryamo zakariya zakariya almixraaba meeshii ay ku cibaadaysanaysay uu ugu soo galo wajada waxa uu ka helaya cindahaa maryamo agteeda risqaa risiq risiq iyo quud ama cunto aanu isagu uba keenin oo maryamo ag yaalla ayuu u arkaa oo uu ka helaya zakariye qaala markaa waxauu zakariya ku yidhi yaa maryamu maryamaay annaa sidee baa laki adiga u kuugu sugnaaday haadaa risiqani sidee arsaaqadani kuugu sugnaatay halkeedsa ka keentay maryamaay qaalad waxay tidhi markaa maryama huwa risiqani min cindi illaah ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday allah ii keenay waayo ina allaha alla yarsuqu waa arsaaqa man yashaau cida uu doono bikayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa xisaab la-aantuna xagga rabbi ma aha oo ilaahay wax walba waa u xisaabsan yihiin wa in min shayin ilaa cindanaa khasaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum waa qadar iyo qorsho la yaqaano oo u xisaabsane laakiin waa xagga khalqiga waxaan ruuxu kuba talagelin oon isaga u xisaabsanayn agtiisa inuu ka helo ayaa la tilmaamayaa oo macnaha iyadu waxaan uba xisaabsanayn unbaa kolba agteeda ay ku aragtaa alla waxau ihi hunaalika halkaa marka waa darfu makaan ama hunaalika wakhtigaas marka waa darfu zamaan labadaba waa laga macnayn karaa marka halkaa ama wakhtigaa arrintaasi markay dhacday ayaa dacaa u baryey zakariya zakariya rabbahu rabbigii ayaa u baryey maxaa zakariye ku xambaaray rabbigii inuu baryo karaamada uu maryamo ku arkay darteed waayo dadka saalixiinta iyo awliyadu waa isku cibro qaataan waana isku daydaan markaa markuu arkay maryama oo iyada oo aan dee waxa weeyaan iyadu nebiyadba ahayn dee ileen dumarka ambiye lagama soo saaro oo ambiyadu waa uun ragga eh dee markuu arkay haddana rabbi siduu u karaameeyey ayaa isaguna uu waxa weeyaan damcay oo uu rajeeyey isagoo nebi ah dee ilaahay ilme hadduu weydiistay inuu ka helayo markaasuu ku dhiirada isna inuu ku dhaqaaqo ducada marka hunaalika halkaa ama wakhtigaa dacaa waa barye zakariya nebi zakariya rabbahu rabbigii ayaa u baryey qaala waxau ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow hablii isii min ladunka agtaada iga sii durriyatan tafiir iga sii tafiirta oo tayibatan wanaagsan ubad wanaagsan dheh ubad un haddaad tidhaahdo dee mid inkaari ku dhacday hadduu noqdo waxaa laga yaabaa musiibo inuu kugu noqdo nicmo aanu kuu noqon marka duriyatan tayiba ubad wanaagsan allahayow agtaada iga siibaa zakariya uu yidhi waayo innaka adigu allahayow samiicu ducaa ducada kii maqlaa tahay waa samaaci gaarka ahaayo ay samaaca qabuulin wa ijaaba adaa aqbala weeye fanaadathu zakariya waxaa u dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday waa cumuumun uriida bihi lkhusuuso dee malaa'igta midkood unbaa u dhawaaqay waa jibriil marka fanaadathu almalaa'ika malaa'igtii baa u dhawaaqday ee axadulmalaa'ika waa malaa'igta mid ka mida oo jibriila u dhawaaqay walxaal huwa zakariya qaa'imun uu taagan yahay oo yusalli uu tukanayo oo filmixraabi goobtii ama qolkii khalwada iyo cibaadadiisa u gaarka ahayd isagoo ku tukanaya ayaa malaa'igtii u dhawaaqday waa axadulmalaa'ika eh oo maxay ugu dhawaaqday anna allaaha bianna allaaha in alleh yubashiruka wuu kuu bushaaraynayo zakariyow biyaxyaa inan yaxyo la yidhaa alle inuu kuugu bushaaraynayo ayay ugu dhawaaqeen musadiqan xaal uu yahay yaxya kii rumaynaya bikelimatin kelmad oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa nebi ciise iyo wa sayida xaal uu yahay yaxye sayid macnaha hormood dadka u mudan iyo wa xasuuran xaal uu yahay yaxye mid dhowrsoon oo dumarka ka dheeraadoon u dhowaanayn iyo wa nebiya xaal uu yahay yaxye nebi nebiga oo min asaalixiina kuwa wanaagsan ka mid ahaaday oo tafiir wanaagsan oo tafiir wanaagsan ka tafiiran dee waa nebi nebi dhalay qaala waxau idhi markaa zakariya rabbi a rabbi rabbigayow markaa kelimada waxaa looga jeedaa ciisa waxaanay malaa'igtu u bushaaraysay isagoo mixraabkiisii ku tukanaya markaa waxaa la yidhaha afdalu ducaa'i maa kaana fi salaa duca waxaa ugu mudan wixii salaada dhexdeeda dhacda qaala waxau idhi markaa zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sidee baa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga ghulaamun ilmo sideen wiilu helayaa walxaal qad balaqanii wii soo gaadhay alkibaru gabowgii oo wamra'atii haweenaydayduna caaqirun ma dhalays ay tahay oo markay inata yar ahaydba aanay hore u dhali jirin maantoy gabowday anna aan gaboobay sidee ilma noogu sugnaan qaala waxau rabbi yidhi kadaalik ay alamru kadaalika arrinku waa sidaa laguu sheegay zakariyow allaahu alla yafcalu waa samaynayaa maa yashaa'u waxa uu doono huwa calaya hayin aayaddii kale suuratu maryama ilaahay waxau yidhi aniga way ii fududa waxba iguma cusla waayo de ina dalika cala allahi yasiir wamaa dalika cala allahi bicasiiz ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax rabbi cusleeyaabade ma jiro qaala waxau ihi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal lii iyeel aayatan haddana wuu degdegsado waa sugi kari waayo wuxuu yidhi ilmuhu markuu ii calool galo calaamad iyo astaan aan ku garta bal iyeel qaala waxauu zakariya yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal iyeel lii aniga aayatan calaamad iyo astaan aan ku garto inuu ilma ii calool galay qaala waxauu yidhi markaa rabbi aayatuka astaantaad ku garanaysaa inay haweenaydaadii uuraysatay waxaa calaamad u ah allaa tukallima annaasa dadka inaanad la hadal halaatata ayaamin maalmo saddexa ilaa ramsan laakiin ha yeeshee tarmusu ilayhim ramsa waa istitna munqaticoo ha yeeshee waad u ishaaraysaa ishaaro waad unu tilmaamaysaa madaxa iyo faraha madaxood dhaqaajiso ama farahood dhaqaajiso uunbaad ugu tilmaami laakiin afka juuq ka odhan maysid kol haddii hadalka lagaa xidho waxay astaan u tahay in ilmihii kuu calool galay laguugu bushaareeyey marka saddexdan maalmood saddexdooda habeenna waa la socdaan oo dee aayaddii kale ahayd aayatuka allaa tukallima annaasa halaata layaalin sawiya calaamadaadu saddex habeen adoo caafimaad qaboon cudur kugu dhicin hadalka in lagaa xidhoonoo dadka la hadal weeyi marka marka laysu keeno aayaddaa kale ee halaata layaalin iyo aayaddan aalu cimraan ee halaatata ayaam waxay noqonayaan saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen oo imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ku odhanayaa fadallat ilaayataani calaa annaha halaatu layaalin biayaamihinna labada aayadood marka laysu keeno waxay tilmaamayaan saddex maalmood oo saddexdoodii habeen wata hadalka laga xidhayna wuxuu ahaa kalaamu nnaas hadalka dadka laakiin dikriga iyo xuska alle lagama xidhinoo waxa u daliila wadkur rabbaka kasiiran xuska haddii laga xidhay xus lama yidhaahdeen laakiin hadalka dadkunbaa ka xidhan waxaa kaloo fuqahadu halkan ka daliishadaan dee ishaarada iyo tilmaantu madaxa iyo farahood wax ku ishaartood ku tilmaanto annahu laysa kalaaman inaanu hadal ahayn sidaa darteed qofku hadduu ku nadra ama ku dhaartay inaanu cid la hadal oo faraha iyo madaxa uu wax ku ishaaro ku dembaabi maayo kafaarana lagama rabo waayo ishaaradu dee hadal ma aha waayo waxaa la yidhi hadalkaa lagaa xidhayaa ilaa ramsan marka lagama soo reebeen ramsigu hadduu kalaamka ka mid yahay oo istinuhu dee faa'iide ma yeesheen laakina aramsa laysa min alkalaami qaala waxau rabbi yidhi aayatuka calaamadaadu anlaa tukallima waa inaanad la hadal annaasa dadka halaatata ayaamin bilayaaliha saddex maalmood oo habeenadooda wata inaanad afka juuq ka odhan ilaa ramsan ilan kol hadday kala jinsi yihiin istinuhu waa munqatico waa bimacnaa laakine eh laakin tarmusu ilayhim ramsa laakiin waad u tilmaamaysaa uun tilmaan madaxa ama faraha wadkur xus zakariyow rabbaka rabbigaa xus kasiiraa in fara badan oo wasabbix nasah rabbi bilcashiyi galabtii iyo walibkaari gallinka hore iyo subaxda horeba alla waxau idhi wadkur xus nabi allow dadkana u sheeg id waagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi ey axadulmalaa'ikati wahuwa jibriil kulligood may wada odhanay midkood baa yidhi yaa maryamu maryamaay inna allaaha ilaahay istafaaki waa ku doortay iimaankiiyo taacaduu rabbi kuu doortay wa tahharaki ilaahay waa ku taahiriyey shirki iyo gaalnimo iyo xumaan oo dhan waa lagaa taahiriyey caado iyo nifaas iyo wixii dumar lagu yaqaanay waa lagaa taahiriyey kor iyo kalba waa laguu taahiriyey wastafaaki maryamay rabbi waa ku doortay oo calaa nisaa'i alcaalamiina caalamiinta haweenkoodii waa lagaa doortay marka jalaaleynku waxaa odhanayaa mutlaqan yacni guud ahaan ayaa laguu doortay oo markaa waa doorasho caam ah laakiin sida saxiixa maadaama ay jiraan haween aanay ka sarrayn ee la siman sida xadiidku uu tilmaamay waxa saxa in lagu qaydo in la yidhaahdo calaa nisaa'i caalami zamaanika waxaa lagaa doortay haweenkii wakhtigaaga kula noola yacni dadkii xilligaaga kula noolaa haweenkoodii oo dhan waa lagaa sarraysiiyo adaa ka mudnaa kuwii zamankaaga waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi muusa kamula min alrijaali kasiirun walam yakmul min annisaa'i ilaa maryama binti cimraan wa aasiya imra'atu fircawn wa fadlu caaishata cala annisaa'i ka fadli thariidi calaa saa'iri aطacaam wa khadiijatu bintu khuwaylid ayaa riwaayo kalena ku dartay ragga wax fara badan ayaa martabatulkamaal gaadhoo dhammaystirmay haweenkana afarunbaa ka dhammaystirmay oo maryama oo tan qisadeeda aynu hayno maryama bintu cimraan iyo aasiya oo haweenaydii fircawna iyo caaisha oo ooridii nebi maxameda sala allahu calayhi wasalam iyo khadiija bintu khuwaylid khuwaylid oo iyaduna xaaskii nebi maxameda sala allahu alayh wasalam yacni afartaasaa haween ka dhammaystirmay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa kol haddii haween kale oo dee fadligaalihi ay jiraan caalamiintoo dhan baad ka sarraysaa mutlaqan looma idlaaqi karo laakiin waa wakhtigeeda iyo zamankeeda dadkii la noolaa haweenkooda iyadaa ugu mudnayd oo ugu sarraysay wastafaaki waa ku doortay maryamaay rabbi calaa nisaa'i alcaalamiina ay fii zamaanika yacni xilligaagii caalamkii kula noolaa haweenkooda oo dhan ilaahay waa kaa doorto waa kaa sarraysiiyey yaa maryamu maryamaay uqnutii ateec lirabbiki rabbigaa ateec oo u dhega nuglow wasjudii sujuudoo warkacii rukuuc maca araakiciina kuwa rukuucaya la rukuuc waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli oo ay sallii maca almusalliina kuwa tukanaya la tuko oo salaada la oog allah waxau idhi daalik arrinkaas ay min amri maryama wa zakariya arrinkaa maryamo qisadeeda iyo zakariya ee laga soo warramay daalika madkuurkaa la soo sheegay oo qisadaa maryamo iyo zakariya min ambaa'i alghayb waa waxyaabaha maqan wararkoodii weeyi nuuxiihi ambaaulghaybka ama warkaa maqan waanu kuu waxyoonaynaa ilayka adiga nebi muxamedow wamaa kunta maad ahayn ladayhim agtooda id wakhtigii yulquuna ay ridayeen aqlaamahum qalimadooda markay biyaha ku ridayeen ayuhum u soo qadar liyaclamuu maxay u qori tuuranayeen liyaclamuu si ay u ogaadaan ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaadanaya maryamo maryama wamaa kunta maad ahayn ladayhim agtooda id wakhtigii yakhtasimuuna ay ku doodayeen yaa kafaalo qaadanaya nebi maxamed baa la leeyahay arrimaha qeybkee maqan dee adigu goobjoog maad ahayd markay lahaayeen yaa maryamo kafaalo qaadanaya ee ay ku doodeen ee isku qabsadeen dabeed ay yidhaahdeen qalimaanteenna biyaha socda ku tuura oo ka qalinkiisu biyaha istaaga ee aan socon ayaa waxa weeyaan kafaalo qaadan doona dabadeed intay qalimadii biyaha ku tuurteen ayaa qalamkii zakariya ayaa istaagay isagaana markaa dee kafaalo qaatay marka macnuhu waxa weeye dee adigu nebi maxamedow waxaa soo dhacdaa adoon goobjoog ahayn waxaad uga warramaysaa waayo waa laguu waxyooday oo allihii arkayee ogaa baa kaaga warramay weeyaan macnuhu id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryam wajiihan fi dunya waalaakhirati wa min almuqarabiin wadkur xusnabi allow axsant mutlaqan suyuuti ma odhan macnaha waa jalaaleynka waa ahli zamaanika axsanta aqwaasha kale culimada kale ahaayeene suyuuti isagu ahli zamaanika buu ku qayday baaraka allahu fiik waana sida saxdaa dee calaa nisaai alcaalamiina waa kuwii wakhtigooda noolaaye maaha haweenkao dhan mutlaqan baaraka allahu fiik wadkur xusnabi maxamedow id waagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamaay ina allaha alle yubashiruki waxa uu kuugu bushaaraynayaa bikelimatin kelmad kelmadda oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay waa ciise eh kelmaddaasoo ismuhu ay ismulmawluudi kaa la dhalayo magaciisu uu yahay almasiixu masiix oo ismuhu kelimaa la soo sheegay ismuhaa lama odhan ta'niiska ilintaa baa la socotee waayo waxaa loo jeedaa mawluudka ayaa damiirku u noqonayaa oo ismuhu ismulmawluudi yacnii shakhsiga la dhalayo magiciisu almasiixu weeyaan masiix ka bedelo ciisaa ciise weeyaan ibnu maryama ina maryamo ahaa kelimadna waxaa loogu magacaabay waa min itlaaqi sababi cala almusabab sababtii uu ku ahaaday oo kun ah kelimada kun ayaa lagu idlaaqay musababkii oo ciise ah oo imaamu axmed waa kii lahaa fa ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun ciise kun buu ku ahaaday laakiin isagu kun lafteeda ma aha eh wuxuu ku ahaaday bikun oo dee ilaahay baa yidhi kun oo fa kaana waa ahaaday marka kelimo waxaa maxaa loogu idlaaqay lianna kulla shayin yakuunu bikun fa yakuun makhluuq kastaaba kun unbuu ku ahaanayaa isaga u gaar maaha maxaa markaa isaga kelimo loogu gaar yeelay waxaa loogu gaar yeelay waayo isagu kaana bikun bilaa waasitatin walaa sabab yacnii ashyaada kale iyagoo kun ku ahaanaya ayaa asbaab iyo sabab ay ku ahaadaan laakiin ciisa biduuni sabab iyadoon aabbe iyo hooye aanay kulmin ayaa raximkii maryamo lagu afuufay bilaa sabab marka isaga kownkiisa ama kuntiisu waxay ka duwan tahay kuwa kale kaga duwan tahay bilaa sababin oo mucjiso ayaa dhalashadiisu ahayd sababkii kun sidaasaa loogu idlaaqay musababkii oo ciise ah min idlaaqi sababi cala almusabab wadkur xusna biallow idwaagii qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay tidhi yaa maryamu maryamay ina allaha alla yubashiruki wuxuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin kelmad waa ciise eh kelmadda oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay liannahu kaana bikun kelmadduu ku ahaada lagu idlaaqay sababka u ahayd kelmadda oo ismuhu ee ismulmawluudi kaa dhalanaya shakhsiga magaciisu uu yahay almasiixu masiix la yidhaahdo ciisaa ciise la yidhaahde ka beddel ciisihii ibnu maryame ku bayaamiyo maryame inakeeda ahaa wajihan xaalo uu yahay mid weji iyo sharaf ku leh fi dunyaa dunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiraba iyo wa min almuqarabiina xaal uu ka mid yahay alla agtiisa kuwa lagu soo dhoweeyey masiixna waxaa loo yidhi liannahu yamsaxu alarda min asiyaaxa aakhiru zamaanka marka uu soo dego arlada ayuu marayaa ama masiix waxaa loo yidhi liannahu yamsaxu nnaasa dadkuu masaxayaa oo kuwa barasta iyo waxa weeyaan indhala-aanta iyo waxyaabaha ku dhasha ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mucjiso wuxuu ku karaameeyey intuu masaxo inay bogsadaan oo ay dhaqaaqaan saasaa masiix loo yidhi dajaalna masiix waxaa loo yidhi ina dhul ku wada marayaaye laakiin ciisana waa masiixulhudaa ciise waa masiixulhudaa dajaalna waa masiixu dalaala alla waxau ihi wayukallimu wuu la hadlayaa ciise annaasa dadka filmahdi dharabta isagoo ku sugan dharabtu waxa weeye ilmuhu markuu dhashay gogasha loo dhigo marka gogashii loo dhigee uu ku dhashayba isagoon dhaafin ayuu hadlayaa sida dadka waaweyn u hadlaan qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya markay maryame tuhmayeenay lahaayeen halkeed kala timid isagaaba ilaahay ka dhawaajiy oo hadlay oo yidhi nebi ilaahay kitaab siiyey ayaan ahay addoon alle oo rabbi u doortay wayukallimu waa hadlayaa ciise o annaasa dadka ayuu la hadlayaa filmahdi dharabta gogashii uu ku dhashay isagoo ku sugan ayuu dadka kula hadlayaa wa kahlan xaal uu gadhmadooba yahayna waa la hadlayaa isagoo gadhmadooba ah sodomeeye ilaa afartan jir dee inuu hadlaa mucjiso maaha maxaa markaa laga xusay ilaan mucjisadu waa hadalka isagoo dharabtii uu ku dhashay ku sugan uu hadlay taasaa mucjisaa laakiin hadalka gadhmadoobuhu mucjiso maaho gadhmadoobo kastaa dee waa hadlaa waxaa la yidhi iyada lafteedu waa tadmiinu liummihi annahu laa yamuutu sagiira hooyadii ayaa loogu laab qaboojinayaa yaraan inaanu ku dhimanayn ee uu noolaanayo cimrina la siinayo ilaa heerkaa kahliga marka inuu cimri dheeraanayaa la dareensiinayaa wa kahla iyo xaal uu yahay gadhmadoobe ayuu dadka la hadlayaa wa min asaalixiina waxaa kaloo meesha ku jirta hadduu yaraan kula hadlay weynina waa kula hadlayaa oo macnuhu maaha dee weynaanta kuma hadlayo siduu yaraan ugu hadlu weynina ugu hadlayaa wa min asaalixiina waxaanu ka mid ahaaday kuwan wanaagsan ee dadka wanaagsan ka soo jeeda qaalad waxay tidhi maryami rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sideebaa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga waladun ilmo walxaal lam yamsasni aanu itaaban basharun qof aadamihii isagoo far aanu isaarin sidee ilmay igu ahaanayaa qaala waxauu rabbi yidhi kadaaliki alamru kadaaliki maryamaay arrinku waa sidaadaa laguu sheegay oo allaahu alla yakhluqu waa abuuraa maa yashaau waxa uu doono oo sidii zakariyaba rabbi ugu yidhi huwa calaya hayin iyadana qaala kadaliki qaala rabbuki huwa calaya hayin ilaahay waxba kuma cusla idaa qadaa marka uu xukumo rabbi amraa arrin marka uu xukumo fa innamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa uun lahu amarka kun ahaw oo fa yakuunu ay fa huwa yakuunu arrinkii waa ahaanayaa ilaahay arrin marka uu doono inuu xukumo ahaw unbuu odhanayaa oo waa ahaanayaa wa yucallimuhu ilaahay waxa uu barayaa ciise alkitaaba ay alkitaabata qoraalka iyo khadka ayuu barayaa oo jamalka futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa kaana min axsani innaasi khataa dadka ugu yacni farta quruxsan ee ugu qoraalka wanaagsan ayuu ciise ahaa waxaa kaloo lagu fasiray dee kitaab marna waxay noqotaa bimacna alkitaaba oo qoraalku alla baray marna kitaab waa bimacna almaktuubo waa kitaabka laftiisii la akhriyayey marna waa dhigaalkii iyo qoristii labadaba waa lagu fasiray oo waxaa kaloo lagu fasiray wa yucallimuhu alla wuxuu barayaa ciise alkitaaba ay jinsa alkutub asamaawiya ashu waa jinsiye kutubtii samaawiga hayde alla uu soo dejiya alla uu barayaa ciise waalxikmata fahamka uu kutubtaa fahmayo ee cilmigooda iyo camalkoodaba uu garanayana ilaahay waa barayaa watawraata kitaabkii towraad ahaana waa barayaa iyo walinjiila kitaabkii injiil ahaa oo kol haddii la yidhi alkutub asamaawiya maxaa gaar loogu xusay labadan waa liziyaadati fadlihimaa fadliga ay dheeraayeen kutubaha kale iyagana qur-aankaa ka sii sarreeyey wa rasuulan wayajcaluhu alla wuxuu ka yeelayaa ciise wayajcaluhu boggan waxyaabaha lasoo qadarayaa ku badana u fiirso wa rasuulan wayajcaluhu usoo qadar si uu u nasbiyo oo wayajcaluhu ciise alla wuxuu ka yeelayaa rasuulan mid loo diray ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil mid loo diray ayuu ciise ka yeelayaa rabbi annii qad ji'tukum naatiqan usoo qadar xaal uu yahay mid ku hadlaya ciise oo maxay kula hadlayaa annii qad ji'tukum biannii anigu qad ji'tukum inaan idinla imid biaayatin mucjiso oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ilaahay waxa uu ka yeelayaa rasuul reer banu israa'iil loo diray isagoo reer banu israa'iil kula hadlaya mucjiso ilaahay xaggiisa ka ahaataan idinla imid annii akhluqu jumlada khabar mubtadaha loo soo qadaraya ka dhig oo waxaa tidhaha wahiya mucjisada aan idinla imid waxa weeyi annii anigu akhluqu inaan suuraynayo oo lakum idinka idiin suuraynayo ama idiin qaabaynayo oo min atiini dhoobada xaggeeda inaan idinka qaabaynayo ka hay-ati tayri ay hay-atan ka hay-ati tayr kaafkuna waa bimacna almithli ay hay-atan qaab oo ka hay-ati tayri mithla hay-ati tayri shimbirka qaabkiisa oo kale ayaan dhoobada idinka qaabaynaya oo aan idinku suuraynayaa fa anfukhu dabeed waan afuufayaa fiihi ay fii hay-ati tayr qaabkaa shimbirka ee aan dhoobada u qaabeeyey ayaan dabeed afuufayaa fa yakuunu dabeed wuxuu ahaanayaa qaabkii ama suuradii tayra shimbir buu ahaanayaa oo biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisuu ku ahaanaya waa buduulaya dhoobadan sidii shimbirka u sawiray een u qaabeeye markaan afuufo waa buduulayaa idinkoo arkaya wa ubri'u waan bogsiinayaa al akmaha ka indhala-aanta ku dhashay maaha ka isagoo indhaqaba indhabeelay kii indhala-aantaba ku dhasheen aragba ayaan bogsiinayaa oo markaan masaxo indhihi indha yeelanaya wal abrasa kii barasta lahaa ayaan bogsiinayaa wa wixii waxaa noolaynayaa almowta kuwii dhintay oo biidni illaah si aanay u moodin isaga awooddiisa ayaa mar walba biidni illaah u raacinayaa waa idan alleh isagana waa lagu karaameeyo waa mucjizo ilaahay ogolaanshihiisaan ku noolaynayaa wa unabbi'ukum waxaan idinka warramayaa bimaa taakuluuna waxaad ku cunaysaan guryihiinna iyo wamaa tadakhiruuna bimaa taakuluuna waxaad cunaysaan iyo wamaa taddakhiruuna waxaad ku kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna waxaad soo cunteenna waan idiin sheegayaa anoon idin arkayn waxa guryaha aad ku kaydsanaysaan eed cuni doontaanna waan idiin sheegayaa anigoon ogeyn inna fii daalik macnaha idinkoon dee ii sheegin mucjisada ilaahay igu karaameeye sababteedaa laygu ogeysiiyey waxaad cunteen iyo waxa idiin yaallaba inaan idinka warramo inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa idinku sugan waa mucjisaadkaasi la aayatan calaamad baa ku sugan oo lakum idinka idinku sugan oo maxay calaamad u tahay ay calaa sidqi risaalatii runnimada rasuulnimadaydu inay run tahay calaamo iyo astaan idin tusinasaa idinku sugan mucjisaadkaan soo sheegay in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya oo macnaha waxa uu tiriyey waxyaabihii lagu karaameeyey ee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyey oo dadkaa bukee uu bogsiinayo waxa weeyaan dadkaa dhintee uu soo nooleynaya biidni illaah iyo dhoobada intuu qaabkii shimbirka oo kale u sameeyo u suureeyo markuu afuufana duulaya waa mucjizaad wa musadiqan ay waji'tukum waan idiin imid musadiqan xaalan ahay kii rumaynaya limaa kii bayna yadaya hortayda ahaatay oo min- hortayda ahaaday oo min atawraati kitaabkii tawraad ah wixii iga horreeyey oo kitaabkii tawraad ee muuse lagu soo dejiyena waa rumaynayaa waliuxilla waxa kaloon idinku imid iyo waliuxilla si aan idinku xalaaleeyo lakum idinka bacda aladii kii qaarkii xurrima la ydinka xarrimay calaykum korkiinna oo wakhtigii nebi muuse kitaabkii tawraad ahaa waxyaabihii laydinkaga xarrimay wax ka mid ah sida xaydhii adhiga iyo lo'da iyo hilibkii geela iyo waxyaabihii tawraad laydinkaga xarrimay idinku markaad dembaabteen sababteeda wax ka midana waan idiin xalaalaynayaa oo dee injiil meelo ka mida oo tawraad ay ka nasakhday mooyaane inta badan isaga mid bay ahaayeen tawraad iyo injiili oo nimankii yahuudeed markay dulmiga iyo dembiga badsadeen baa waxyaabo markii hore xalaal u ahaa ayaa lagu ciqaabay in laga xarimo fabidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim tayibaatin uxillat lahum marka waxyaabihii hore laydinka xarimay qaarkoodna si aan idinku xalaaleeyo loo nasakho oo injiila ay idinku bannayso waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay ee fattaquu llaha alla ka baqo wa atiicuunii ateeca waayo ina allaha alla rabbii waa rabbiga iyo wa rabbukum rabbigiinna ee facbuduuhu ilaahay keligii caabuda haadaa kaasi ay cibaadatullaahi waxdah oo alle keligii in la caabudaa siraadun jid weeyi jidka oo mustaqiimun toosan falamaa axasa markuu dareemay ciise ciise minhum iyaga xaggoodii alkufra gaalnimo markuu ka dareemay qaala waxau idhi man waa kuwama ansaarii gargaarayaashaydu ila allaahi ay mutawajihan ila allaah ilaahay xaggiisa anoo u kicitimaya yaa gargaarayaashayda ah oo diinta iyo dacwada iigu kaalmaynaya qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuuna xawaariyiintii waxaa la yidhi xawaariyu rajul waa khawaasuhu min annaas saaxiibadiisa gaarkee dadka kale uu ka doortay ayaa qofka la yidhaha waa xawaariyiintiisii marka xawaariyiinta ciise waa asxaabtiisii gaarka ahaa ee khullasta ahaa weeyi marka qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuuna saaxiibadiisii gaarka ahaa ee mukhlisiinta u ahaa waxay yidhaahdeen naxnu annagu ansaarullah gargaarayaashii ilaahay baanu nahay ee ansaaru diinillaah diinta ilaahay kuwii u hiilinaya u gargaarayaanu nahay aamanaa waa rumaynay billaah alle ayaanu rumaynay washhad kana markhaati noqo ciisow biannaa anagu muslimuuna kuwa hoggaansamay inaanu nahay oo islaamka macnaha guud waa alinqiyaadu lilaahi bitawxiid marka towxiidkii inaanu ku toosan nahayna ka markhaati noqo waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynay bimaa kii ansalta aad soo dejisay oo watabacnaa waanu raacnay alrasuula rasuulkii oo ciisaana waanu raacnay ee faktubnaa allahayow nagu qor oo maca shaahidiina kuwa markhaati kacayo la jirkooda allow nagu qoro kuwaa nagu dar markaa kuwa markhaati kacayo ummadaha ku markhaati kacaya oo ummadda nebi moxameda ama kuwa markhaati kacaya umamka ku markhaati kacaya oo ambiyadii rabbi soo diray ah ama kuwa markhaati kacaya oo ka markhaati kacaya towxiidkaaga iyo waxdaaniyadaada oo mu'miniinta oo dhan ah markaa kuwa markhaati kacaya nagu dar ayaa ay yidhaahdeen saddexdaba waa lagu fasiraye wa makaruu way shirqooleen ciise wa makara allaahu iyagana ilaahay baa shirqooloo dhakray wallaahu allana khayrulmaakiriina cid wax dhagartoo shirqoosho ka u khayrka badan weeyi saynu hore ugu soo marray khidaaca sifadan makrigu waa min asifaati almuqayada oo waxa weeyi waa sifaadka lagu qaydo inuu ilaahay ku samaynayo uun cidda samaysay iyadoo lagu ciqaabayo o lagu abaalmarinayo min baabi almuqaabalati waalmujaazaa oo si madax bannaan ilaahay waa maakir ama makri looguma sifeeyo oo markay istiqlaali tahay waa sifatu naqsin laakiin waxay sifatu kamaal tahay marka cidda makrida ilaahay uu makrinayo ee dhagartay dhigto tuka daran uu dhigayo markaa waa kamaal markaa ciise ayaa ay dooneen dilkiisa dabadeed kii ay u soo direen ayaa shabahii ciise lagu tuuray oo ciise loo ekaysiiyey ciise ilaahay baa kor yeeloo samaawaadka korsiiyey kii iyaga ka socdayna kii laftiisii bay dileen oo ay yidhahdeen waa kan ciise marka iyagii baa laysku imtixaamo oo isdilay ciisena ilaahay waa ka badbaadiyey makrigu waa kaa wa makaruu waa shirqooleen ciise wa makara allaahu iyagana allah shirqoolay wallaahu allana khayrulmaakiriina cid wax dhagarta ka u khayr badan weeyi wadkur xus id waagii qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa wa raaficuka waanan kuu koryeelayaa ilaya xaggayga tawafigani waa maxay macnaha ugu xoogga badan in lagu fasiro waxa weeyaan ilan ciise ma dhiman oo waa xayun yursaq xagga sare samaawaadku ku noolyaho la korsiiyey markaa qowlka qawigii waxa weeye in la yidhaha tawafigani waa wafaadkii bimacna nowm hurdada ah qur-aankana waa ku soo aroortay iyadoo tawafiga loo adeegsanayo hurdo oo alla waxa uhi wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar ilaahay waa ka habeenkii idin oofsada macnaha idin seexiya maaha dhimashadii weynayd waxaad maalintii kasbateenna waa ka og marka tawafiga macnaha nowmka waa lagu idlaaqay aayaddii kalena waxay ahayd allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha ilaahay nafaha waa oofsadaa xilliga ay dhimanayaane dhimashadeedu ay gaadho walatii lam tamut ta aan dhimaninna wuxuu oofsadaa fii manaamiha hurdadeedu ku oofsadaa marka manaamkii labada aayadoodba waxaa lagu tilmaamay attawafi oofsi oo seexid a la seexinayo dee annowmu akhulmowt hurdaduna waa geeriday la walaal tahay oo waayo ruuxu ma dareemayo markuu hurdo hareerihiisa waxa ka dhacaya marka tafsiirka hore waa in la yidhaahdo innii mutawafiika waan ku seexinayaa ciisow wa raaficuka ilaya xaggaygaanaan kuugu soo koryeelayaa oo kor baan xaggayga kuugu soo qaadayaa waa tafsiir oo si aanad u argagixin adoo hurdaa lagu soo qaadayaa oo si aad u soo toostuun samaawaadka adoo ku sugan kaasi waa tafsiirka raajixa ah waxaa kaloo lagu fasiri karaa innii mutawafiika waxa tawafiga la yidhaa akhdu shayi waafiyan shayga isagoo dhammaysoon waxba ka dhinayn in la qaado oo la qabto tawafi baa la yidhaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa innii mutawafiika ay qaabiduka wa raaficuka ilaya waafiyan biruuxika wa jasadik ciisow waan ku qaadayaa oo xaggaygaan kuu soo kor yeelayaa adoo dhammaystiranuun waxba kaa dhinnayn jidhkaaga iyo naftaadiiba oo isku dhan oo mutawafiika macnaha adoo waafi oon waxba kaa dhinnayn ruuxan wa jasadan naf iyo jidhba waa tafsiir mujaahidna waxa uu yidhi mar haddii wowdu aanay naxwada ama luqada carabiga wax tartiib iyo kala horraynba aanay faa'iideyn oo macnaha wowdu mudlaquljamci uunu yahay taqdiim iyo ta'khiir baa ku jiro innii raaficuka wa mutawafiika weeyi oo waxay noqonaysaa xaggaygaan kuu koryeelayaa waa mutawafiika waanan ku oofsan doonaa oo macnaha waxaan ku dili doonaa dee aakhiru zamaanka markaad soo degto ee dadka xaqa aad ku kala xukunto dee markaa kadib baan ku dili doonaa ood dhiman doontaa ilan geeri kolley waa kii dhandhamin doona laakiinse waa bacda nusuuli ciisa markuu soo degay dajaal uu dilo ee arlada cadli iyo xaq uu ka buuxiyo kadib baa la oofsan doonaa ilan ciise aakhiru zamaanka ayaa uu soo degi doonaa waana calaamadaha saacadahee waaweyn wa innahu la cilmun lisaacati falaa tamtarunna biha alla waxau idhi wadkur xusnabi allow idwaagii qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika waan ku seexinayaa wa raaficuka kor baanan kuugu soo qaadayaa ilaya aniga xaggaygaan kor kuugu soo qaadayaa innii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa ama waan ku seexinayaa waraaficuka kor baanan kuugu soo qaadayaa ilaya aniga xaggaygaan kor kuugu soo qaadayaa wa mutahiruka waxaanan kaa taahirinayaa min aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waan kaa taahirinayaa oo ay mubciduka minhum meeshay joogaanba waa kaa fogeynayaa kor baan kuu qaadayaa wa jaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeelayaa itabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay baan ka yeelayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadhayo yacni waxaan ka yeelayaa kuwa ku raacay yacni kuwa gaaloobay korkoodaan ka yeelayaa oo kuwa ku raaca ka sarraynaya kuwa gaaloobay marka in la yidhaahdo kuwii wakhtigiisa ciise rumeeyey ayaa ka sarraynaya kuwa ka gaaloobay iyo in la yidhaahdo kuwa ku raacay macnaha dhab ahaan kuwa nebi moxamed iyo ciiseba rumeeye oo mu'miniinta ah ayaa kuwa gaaloobay ka sarraynaya iyadoo marna ay tahay bilxujati waalburhaan marna ay tahay bisayfi waasinaan culimada qaarna waxaabay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kuwa nasaarada iyo kiristanku weligood iyagaa yahuudda ka sarreeya oo yahuud iskood isuma taagi karaan ilaa cid kale ay ku tiirsadaan dee maantana waabaynu aragnaayo ilaa yacni yurub iyo maraykan iyo kuwa nasaarada inay garab ka helaan mooye iskood uma taagna wajaacilu ladiina kuwii waxaan ka yeelayaa baa low idhi itabacuuka ku raacay ciisaw fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama uma ilaya dabeed xaggaygu ahaaday marjicukum noqodkiinu oo fa axkumu dabeed waan xukumayaa beynakum dhexdiinaan idinkala xukumayaa oo fii maa kii baan idinku kala xukumayaa kuntum ahaydeen fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa xukumkii kala saarku waaba kan oo fa amaa iyo wa amaa labadana lagu kala saaray fa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fa ucadibhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaoo shadiidan daran fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan ku cadaabayaa ay bilqatli walsabyi waljizyati yacni dilka iyo qafaalashada iyo jizyada ayaa waxa weeyaan in jizye laydinka qaado in laydin qafaasho in laydin dilo ayaan adduunka idinku ciqaabaya waalaakhirati aakhirana waa idinku cadaabaya oo cadaabkii weynaa wamaa lahum iyaga uma sugnaanin kuwa min naasiriina wax u heliyo heli maayaan wa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati camalladan wanaagsan sameeyey fa yuwafiihim ilaahay waa u dhammaystirayaa ujuurahum abaalladooda wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta rabbi ma jecla alla waxau idhi daalik arrinkaa oo qisada ciise calayhi salaam natluuhu waa akhriyaynaa calayka korkaagaanu nebi maxamedow ku akhriyaynaa min alaayaati aayaadka rabbi xaal ay ka mid yihiin qisaskaa ciise iyo wadikri qur'aanka xaal ay ka mid yihiin qur-aankii alxakiimi ay ilmuxkami ee la sugay ee goldollooladii inta midna aan lahayn ama xikmadda badnaa alla waxau idhi inna mathala ciisa ciise tusaalihiisa iyo mahalkiisu waxa weeye cinda allaahi alla agtiisa ka mathali aadama aadam mahalkiisa iyo sifadiisoo kale weeye khalaqahu waa jumla mufasira oo mahalka aadam waa maxay ee ciise la mid ah khalaqahu ilaahay waa abuuray aadam min turaabin ciid buu ka abuuray jalaalaynku waxaa odhanayaa halkaa wahwa min tashbiihi alghariibi bilaqrab halkani waxa weeye mid lala yaabo oo ciise ah ayaa lagu shabahay ku ka sii yaab badan oo aadam ah liyakuuna aqtaca lilkhasmi wa awqaca fi nnafsi si kuwa doodaya doodooda uu gooyuu u jaro naftana uu ugu dhacuu u saameeyuu u raadeeyo oo macnuhu waxa weeye haddaad la yaabteen ciise ayaa ilaahay abuuray bilaa abin hooy unbaa laga abuuray aabba la-aan haddaad la yaaban tihiin aadamna ilaahay wuxuu abuuray bilaa abin walaa ummin ciisaaba hooyo lahaaye aadam aabba la-aan iyo hooyo la-aan ayaa dhoobo laga khalqay saw kama sii dara markaa kol haddaa aadamba u rumaysan tihiin addoon alle oo nebi ah dee waxa ka sii mudan ciisena inaa u rumaysaan addoon nebiya inuu yahay isagaaba hooyo leh uu nisbo sheeganayo ciise bnu maryam ina maryamo mar walba loogu soo halqabsanaya marka macnuhu waxa weeye sida ciiseba kun loo yidhi oo uu ahaaday bilaa abin ayaa aadamna kun loo yidhi oo u ahaaday bilaa abin walaa ummin sidaasaa mahalkoodu isku mid u yahay inna mathala ciisa ciise mahalkiisa iyo tusaalihiisu waxa weeye cinda allaahi alla agtiisa ka mathali aadama waa aadam sifadiisa oo kale oo waa sidee khalaqahu ilaahay waa abuuray aadam oo min turaabin ciid buu ka abuuray bilaa abin walaa ummin ciisaaba min ummin ahaaye suma qaala dabeed alla waxa uu ku yidhi lahu aadam kun ahaw oo fayakuunu ay fakaana dabeed waa ahaaday aadam marka waa mudaaric bimacna almaadi kun oo fakaana ahaw baa la yidhi waa ahaaday sidii ciiseba kun ahaw loo yidhi fakaana wuu ahaaday alla waxau idhi alxaqu xaqu min rabbika rabbigaa xaggiisuu ka ahaaday nebi moxamedow ee falaa takun ahaanin min almumtariina xaqa kuwa ka shakiya ha ka mid noqon waa la ogyahay marnaba inaanu ka mid noqonayn min almumtariine cidda loo quusgoynayaa waa ummadda iyo atbaacdiisa faman haddaba qofka xaajaka kuguladooda nebi maxamedow fiihi fii shaani ciisa arrinka nebiga arrinka nebi ciise intaa lasoo bayaamiyey dabadeed ruuxa kugula murma faman axadka xaajaka kuguladooda fiihi fii shaanii ciisa arrinka ciise cidda kugula dooda min bacdi maa jaa'aka ay min bacdi aladii jaa'aka kii kuu yimid dabadii oo min alcilmi cilmiga ah macnaha cilmigaa kuu yimid ee laguu caddeeyey dabadeed ruuxa ciise kugula dooda faqul waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aan u yeedhanee abnaa'anaa inamadeenna iyo wa abna'akum inamadiinna iyo wa nisaa'anaa haweenkeenna iyo wa nisaa'akum haweenkiinna iyo wa anfusanaa nafaheenna iyo wa anfusakum nafihiinna humma nabtahil dabeed aan isnacdallo oo aan ishabaarro aan habaartanno oo fa najcal dabeed aan ka yeello lacnat allaahi lacnadda rabbi cala alkaadibiina beenaalayaasha korkooda kuwa beenta sheegaya waxaa la yidhi halkan aayaddan waxay ku saabsanayd niman wufuud nasaaro kiristan oo reer najraan oo nebiga u yimid ayaa kula dooday ciise iyagoo ilaahnimadiisa iyo thaalithu thalaatha ku tilmaamaya ciise rasuulkuna waa la doodo wuxuu u caddeeyey ciise inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh oo allana aanu ahayn ibnullaahina aanu ahayn haalisu halaatatinna aanu ahayn way hoggaansami waayeen nebigana way daaliyeenoo doodii waa ku qanci waayeen si kastuu wax ugu caddeeyey markii dambea uu ku yidhi kol haddii wax walba aa ku qanci weydeen bannaankaa inoo saaroo aan mubaahaloono mubaahaladana sidaynu hore u tilmaannay waa dadka marka xaqa loo caddeeyo hadday canaad iyo cariigsi la yimaadaan in la yidhaahdo halkaasaynu ku habaartami oo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa labadeenna qolo ama labadeenna qof ka baatilka ee xaqdarrada ku socda inuu ilaahay halaagu nacdalo ayaan ilaahay weydiisanaynaa dabadeed sidii baa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam kadib waxay yidhaahdeen bal annu soo tashanno oo macnaha waxa weeyi waxay yidhaahdeen annu soo tashanno dee kumay dhiiran inay markiiba yidhaahdaan waayahe haddaannu mubaahaloonanaa kumay dhiiran nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay maalinnimadii dambe ayaa nebigu soo baxay isagoo xasan iyo xuseen iyo faatimo iyo cali bnu abi aalib ahlu beytkiisa o dhan isagoo watuu soo baxay ilan waxau yihi ehelkiina u yeedha anna waanu yeedhan bannaanka aynu ku mubaahaloono dabadeed waxay yidhaahdeen way soo tashadeenoo waxay yidhahdeen war waa garanaysaan inuu rasuul yahay hadduu ina habaarana midhi naga hadhi maayo markaayaynaan waxba la mubaahaloone aynu jizyada aqbaloo aynu idhaahno diintayadana waanu iska haysan jizyadana waanu bixin xukunkaagana waanu ogolloo waanu ku hoos noolaan dabeed markay u yimaadeen waxay yidhahdeen jizyadaanu ogollahay dee majuusta iyo ahlu kitaabkana saddex baa la dooransiinayaa oo inay islaamaan inay jizyada bixiyaan iyo hadday labadaaba diidaan dee in lala dagaalamo laakiin kol hadday jizyada bixiyaan dee far la saari maayo xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruuna weyi markaa sidaasay qisadaasi ku dhacday mubaahaladiina waa ka cudurdaarteen jizyadii baanay aqbaleen famanaxadka xaajaka kugula dooda nebi muxamedow fiihi arrinka ciise min bacdi maa jaaaka ay min bacdi aladii jaaaka kii kuu yimid dabadii oo min alcilmi cilmiga ah ka kugula dooda intaa dabadeed faqul waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aynu u yeedhanna abnaa'anaa inamadeenna iyo wa abna'akum inamadiinna iyo wa nisaa'anaa haweenkeenna iyo wa nisaa'akum haweenkiinna iyo wa anfusanaa nafaheenna iyo wa anfusakum nafihiinna humma nabtahil dabeed aan habaartanno ama aynu isnacdallo oo fanajcal aynu ka yeello lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa calalkaadibiina kuwa been sheegaya korkooda aan ka yeello oo aynu nidhaahno ilaahow nacdal oo halaag kaayaga beenta sheegaya ee kaadibka ah wallaahu aclam